iyadoo halkan inaga daawanayo maanta iyo dhacda saxaafadda iyo hadeereenada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa mudana guddeyna sharaf weynaya maanta inaan halkan idinku keeno akhriskii koobaad ee miisaaniyadda laba kun iyo sagaaliyo toban waxaan doonayaa inaan dul maro miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee sanadka soo socda oo aan isgarab dhigo iyada iyo tii kal hore xilligan oo kale aan idiin soo gudbiyey november aan idiin soo gudbiyey si aad u aragtaan waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin iyo meelaha xoogu saaran yahay mudane guddoomiye kiishka halkan aan kusoo gudbinay ama in burofka sida afka loo yaqaano sanadka soo socda waxay noqonaysaa saddex boqol iyo afartan milyan saddex boqol iyo afartan milyan ayay noqon halkii sanadkii la dhaafay waktigan oo kale soo gudbintu ay ahayd laba boqol iyo afar iyo toddobaatan milyan lix marka ilaa lix iyo lixdan milyan ayaa ayaa ku biiray lix iyo lixdan milyan runtii lix iyo lixdan milyan waxweyn baa laakiin marka wadankeena iyo baaxadiisa loo ego iyo baahada la rabo waxaan aada ugu faraxsanahay inay inay wax kordhayaan ayaan aada ugu faraxsanahay miisaaniyaddu mudane guddoomiye waa wax ku soo galay iyo habkay kaaga baxeenoo isku jaan go-an oo isku qoondaysan waxayna soo galaa waxay u qaybsamaan saddex qaybood aanama maqlaneen okay waa kor baan qaadaya dakhligayna soo galaa waxa weeye wuxuu qaybsamaa saddex qaybood buu qaybsamaa wax waxa weeye wax cashuuro iyo dakhli kale oo inagu waddankeena gudihiisa aan ka soo waranno weeye waxaanan filaynaa qaybtaasi inaan mar walba sii korano oo ay tii hore aada uga badato waanay runtii wanaagsanay sida arrintaas u socotay waxaana mahad iskale dadka soomaaliyeed gaar ahaana ganacsatada oo baaqii ahaa cashuuraha la bixiyo oo si fiican ugu dhiginowla qaybta qaybtaa ku xigtaa waxa weeye kabidda miisaaniyadda oo miisaaniyadda lacag meel kale kaga soo dhacda oo adduunyadu inagu inagu caawiso ayaa iyadana ku jirta oo kabka miisaaniyadda la yidhaho qaybta saddexaad waxa weeye qaybta mashaariicda oo aada og tihiin oo ah qaybta hay-adaha caalamiga inagu caawiyaan oo mashruuca kharashkiisa iyo dakhligiisu ay isku jaangoon iyo wada socdaan arrintaa ku daran waxa weeye miisaaniyadda halkan ku haynaa si aad u og tihiin marka laga reebo mashaariicda waxa weeyaan in wax xamar iyo muqdishiyo agagaarkeeda laga soo ururiyey ayuunbay tahay marka marka la yidhaha miisaaniyaddii qaranka soomaaliyeed la yidhaha saddex boqol iyo afartan waxaan ku jirin miisaaniyadii kale ee dowlad goboleedyada xubinka federaalku ay lahaayeen baan ku jirin insha allah mar baa dhici doonta budget isku dheeli tiran oo isku wada dhan oo isku wada falanqaysan oo meel walba ka yimid aan idiin soo gudbino oo aada national budget aada ka fikirtaan oo falanqaysaan oo ansixisaan ilaa insha allah aan ku soconnaa waana ay iman doontaa now arrinta gudaha lacagta gudaha kay inaga soo gelaysa oo ku faahfaahsan buwaagtan idiin soo gudbiyey gudaha inaga soo gelaysa sanadkan waxa weeye sanad soo socda haddii la yidhaahdo waa boqol iyo sagaashan milyan boqol iyo sagaashan markaad garab dhigto sanadkiina soo dhaafay waxay ahayd boqol iyo lix iyo konton markaa korarka kordhay halkaasaad ka garan kartaa wixii loo kordhay halkaasaad ka garan kartaa waxaan doonaya inaan ku daro guddoomiye lacagahan waa qoondo wey waa qoondo qoondona markii la helo unbay dhaxalgal tahay waa qoondo wey wax la qoondeeyey markii wixii la soo galaan unbaa runtii la garan karaa inay ku helayihiin waa ku talagal weeye ku talagal waxaa kaloo ku waxaana kaloo ku talinaya weyn waxaa weeye aan aan aan tilmaamayaa ee, lacagaha ku talagalka ah qaarna waxay soodhan boqolkiiba sagaashan way kusoo gelaya qaarna waxay leeyihiin magaranaysaa ee, ku talagalkooda level buu joogaa meel buu joogaa heer buu joogaa lacagaha ku talagalkooda aad u badan yahay waa kuwa dakhliga laga soo geliya gudaha oo laga yaabo boqol iyo sagaashanka in waxbaba ka kordhaan bay marka horeba saa socdeen Eh, tii maalintii lagu wada ansixisay tii kal hore way ka way ka badnayd waxbaa soo kordhay tanna lafteeduna sidaas iyo insha alla noqon doontaa taa sanadka laba bartankiisa ayay nogaa doonaa laakiin lacagaha kale ee adduunyada kale gacantooda ku jira waa wax ay maal inagu xukumeen weyaan Ya, boqol iyo kontonka dibadda laga soo gelaya boqol iyo kontonka kun waxay ma- oo mashaariicda u badan waxaa weeye waxaana inagu faraha ku haysan ama mashaariicdeena mashaariicdana waqtigeeda iska leedahay laga yaabaa inaan wax badan aanay ka suugin waxa laakiin aad iyo aad eh, eh, qiimadeeda way jireen hoosta ka xariiqo lacagaha kabka miisaaniyadda Eh, markaad eegto kharashyada iyo soo baxayaan xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye eh, hay'adaha dowladdu waa way kala qaybqaybsan yihiin afar qaybood bay qaybsan yihiin hay-adaha adeega ee maamulka iyo hay-adaha adeega amniga iyo difaaca iyo hay-adaha adeega dhaqaalaha iyo hay-adaha adeega bulshada intaasay qaybsan yihiin haddii ay inagu soo helaan keliya lacagaha gudaha ka filan ee cashuuraha ah cashuuraha iyo wixii kale ee khidamaadka aan ka qaadno ma fulin karaan labada hore labada hore kharashkooda ma ma dhammaystiri karaan hay-adaha eh, maamulka adeega maamulka oo oo- oo eh, institutionkana qayb ka yahay ya xildhibaanadu ay qayb ka yihiin eh, muxuu ahaa, go- golayaasha qayb ka yihiin oo madaxtooyada qayb ka tahay madaxweyneprimeministerka qayb ka yahay oo wasaarada kale waaweyn ay qayb ka yihiin intaa oo keliya iyo iyo difaaceenna yaanay yaanay yaanay kari karin labadaa marka la isku geeyo yaa waxay qaadanayaan eh, ilaa labiyo toddobaatan percent ayay qaadanayaan boqolkiiba boqoleyda oo ah budgetka oo dhan oo de waa ciidankii oo dhan waa shaqaalihii oo dhan waa ranikasyadii oo dhan wixii oo dhan la isku yeelay marka taasi waxaan tilmaamayaa un simply waxa weeye inaynu aad ugu baahan nahay in dhaqaalihiinu hoosta ka soo kobco ya iyo in dadka wax inoo ballan qaaday ay waxay inoo ballan qaadeen ay oofiyaan waxaa kaloo ugu gelaya waxa weeye waxyaalaha eh, habka miisaaniyadda ee aan intii hore aada ugu xidhnayn waxaa ka mid ah soddonka milyan ee turkigu na siiyo oo aan inaba intii hore laablaab lahayn laba milyan iyo badh ayaa naga soo geli jiray bishii markaa sanad gud- sanadkoodii wuxuu dhammaaday oktoobar buu dhammaaday waan filayaa oktoobar eh, ama bishii ka horreysay sebtembar marka mid kale inaan bileena- bileeno helo sanad kale ah laakiin taasi weli may suuro gelin waxaa ku jiraa wadahadaladoodii baa ku jiraa sababtiina dhaqaalaha turkiga eh, lacagtii yaa- yaa sare u kacday marka waxyaalo badan baa isdhimay Eh, waan laakiin ku tali jirnaa inay inay ogolaan doonaan inay mar kale inoo inoo fasaxaan Eh, waxaana laakiin waan ku talagalay ku talagalka soddonka milyan waxay ku jiraan ku talagalka saddexda boqol iyo afartanka hadii sheegay bay ku jiraan Eh, waxaa kale oo ku jira waxaa kale oo ku jira afar iyo soddon dhibic lix milyan oo aan ka filayno eh, eh, EU-da ama eh, Yurub eh, midooda Yurub aan ka filayno Eh, eh, runtii eh, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in- inay in- inay loo soo dayn doonaan taas sanadka soo socda Eh, laakiin waxyaalo badan baa ku xidhan oo laleeyahay waxaa iyo waxaa sameeya dhowr iyo labaatan shuruudood ayaa ku xidhan oo dalka oo dhan ah lianna lacagtaasi waxa weeye lacag dalka oo dhan loogu talagalay ayay tahay oo cid walba saamigeeda ka heli doonto ayay tahay Eh, cid waloo lacagtaa qaadanaysabana waxa loogu talagalay inay waxyaalo sameeyaan intaan lacagtaa la soo dayn inay sameeyaan inta hore markay qaataan inay wax sameeyaan oo runtii waxaa ugu badan uu yahay ishabarin iyo xisaab celin waktigii loogu talagalayo habkii loogu talagalayo formatkii loogu talagalayoba ayaa ayaa iyadana meesha ku jirta Eh, waxaan ku tala jirnaa waxa weeye markaa inaan arrintaas anaga say noola eg tahay Eh, wadahadallo waaweyn baan ka yeelanay gudaha iyaga aad baan uga shaqaynay shiki nagagama jiro haddii aan ilaa xagga iyaga ina- inaan buujinayno haddii aan dida inagu xaggeenna haddaan teena buujinada ta kale eh, control uma lihin iyaguna way ku kalsoon yihiin in lacagtaasi ay soo dayn doonaan maalintii jimcihii shalay somahin ayaa ayay u fadhiisteen midooda yar kuwii ku shaqada lahaa warqad bay shalay noo soo direen weli haddaa waxay leeyiin waa waa fiican tihiin sidaa sidaa ku wada laba saddex shuruudoodoo kale bay noo soo noo soo qoreen waxaa waxaa sameeya dabeetana waa nagu kala gelaysan bay dhahdeen aad baan ugu cadoon birhina markaakaasi inay suuro geli doonto lacagaha kale faraha badan leh mashaariicda world banka iyo bahalka m t f ka la dhahdo m p t f oo ah kolayga lagu shubo lacagaa la soo ururiyo ee yurub laga soo ururiyo inta badan taasina waxaa weeye dhowr iyo siddeetan milyan shan iyo siddeetan dhibic lix milyan bay tahay taasina markaa budgetka sidaas ayay ugu jirtaa waxaan kusoo gabagabaynaya waxaa weeye marka hore intaana soo gabagabayn kharashyadu sida ay u baxayaan waxa aad moodaa oo ay u eg tahay kana muuqataa guriga aan idiin soo gudbinay hay-adaha aan idiin soo sheegay ee ah hay-adaha maamulka iyo hay-adaha difenska difaaca lacagaha ku baxaya markay lacagtu sii badataba boqoladeedu way soo yaraanaysaa in yarba ha noqoto laakiin way soo yaraanaysaa markay lacagtu inoo sii korodhana bulshada iyo adeega bulshada ayaa sii kordhaya waana sida budget loogu talagalay madaxweyne waxaa loogu talagalay markaan lacag kororsan helaba inaan cusbitaaladeenna iyo dadka technicalka cusbitaalada ka shaqeeya iyo macalimiinteenna tacliinta waxbarashada in labadaa aad loo xoojiyo ayaa ayaa ayaa talabalku yahay taasaana halkan ka muuqata waxyaalada waxyaalo wanaagsanba yaan ku kordhay waxa laakiintii horeen hoosta ka hadhay qaydaa talo markay lacagtu timaado u dhan faa'iidada noqonaysa iminka waa qoondo waa ku talagal ya laakiin markay lacagtu timaado hadday lacag u wada yimaadaan sidaa loogu talagalay inay u yimaadaan waxaan filayaa waxa weeye inay intii hore aad iyo aad uga uga wanaagsanaan doonto gabagabihii marka waxaan wanayaa wasaaradda caafimaadka haddaan tusaale soo qaato sanadka soo socda ilaa lix milyan oo dhowdhow ayaa ayaa u kordhay oo loogu daray wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada afar milyan ayaa ku kordhay oo macalimiin iyo iskuullada lala wareegay arrimaha la doonaya lagu lagu daboolo waxaana aan aan aan rabnaa insha allah tacaala in lacagahaasi inay soo geli doonaan gobollada lacagaha loo qoondeeyey labiyo labaatan milyan iyo iyo iyo bilic afar ayaa loo qoondeeyey waxaa kale oo aan halkan kusoo gabagabaynaya waxa weeye arrinta isxilqaan ee aad maqasheen oo aad iyo aad iyo aadka dadku usoo dhaweeyeen dibad iyo gudaba ayada lafteeda waxoogaa waan ugu darray shalay iyo daraaki waxaan ku tala waxaan ka shaqaynayay in akaant loo furo isxilqaan oo baanaka laga furo dadka soomaaliyeed arrimaha la doonaya in la qabto oo astaanta qaranka dhismayaashii ahaa astaanta qaranka imaha inaa inagu dib u dhisano aan cid kale ka filin ayaa madaxweyne ku dhawaaqay iyo prime ministerka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkuba taa akoonkoodu baan furaynaa dadka soomaaliyeed baan ka filaynaa inay nala soo dhisaan waxaa ka mid a golaha milkida soomaaliyeed madxafka ka mid a maktabadaha ka mid a garoonka kubadda ayaa ka mid a waxaas oo dadkiina aniga agekeyga aad garanaysaa siday u qurux badnaan jireen bilihii hore iminkana dumay oo baabaayo markaad garab marayso ilminku qabanayso ayaa aan doonayna inaan xooggeena wax kaga qabanno shaqooyin badanna way ka socdaan taana waxoogaa yar ayaa ayaan ugu darnay gudaha guddeeda kulleyda kulleyda tani waxaan aadin qiraa'adii hore waxaan isku dayay inaan kor xaadiska idin siiyo waxaan diyaar u nahay inaan guddiga la fadhiisano isla qaadaanigno wixii siib tiran oo hagaagsan oo lasoo lafaguro halka la idinku keeno insha allah tacaala aad iyo aad baad umahadsantiin salaamu calaykum